subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax jimcaha bisha disembarna waa lix sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka michirband iyo bartaannu internetka ku leenahay ee v o y somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdi xaafi cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mida ku-xigeenka madaxa howlgallada midooda waa milatariga maraykanka ee afrika ee africom loo soo gaabiyo oo ka hadlay howlgalkooda soomaaliya waxaa kaloo aad dhegaystayaalla maqli doontaan buug ka dhashay hadal uu dhowaan jeediyey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur xadiisaad inkirto uu leeyahay xadiisna ma inkirin xadiiska fasirkiisana waa laisku qabsan karaa waxaan laisku haysana waa fasirkiisa oo laleeyahay haweenku diintooda iyo waxaa nuqsaana iyo caqligooda xadiiska ma aanan inkirin maanta shirkiga jaradan ku caddeeyey sunnada nebiga ee saxiixa waan aaminsanahay masdarka labada shareecada inay taan aaminsanahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in la filayay in dowladda iiraan ay dishay dad ka badan kun qof kadib markii dibadbaxyo lagaga soo horjeeday qiimaha shidaalka oo si lama filaan ah kor ugu kacay dalkaasi ka dhacay wakiilka gaarka ah ee iiraan u qaabilsan maraykanka brian hook ayaa sheegay in tirada dhimashadu waa intaasi ka badan tahay mudaharaadyadana ayaa ka dhacay magaalooyin ka badan boqol iyaga oo dadku dalbanayay inuu iscasilo wasiirka sabarta ee dalkaasi iiraan dowladda maraykanka ayaa dadka dibadbaxaya waxa ay ka dalbatay inay soo diraan muuqaalo muujinaya mudaharaadyadaasi master hook ayaa sheegay inay arkeen ilaa laba iyo soddon kun oo muuqaal oo muujinaya dadka ka dibadbaxayay koonfurta iiraan waxaana ah muuqaaladaasi laga arkayaa ciidamada kacaanka iiraan oo dadka rasaas ku furaya dowladda ayaa ku eedeysay dadkii dibadbaxayay inay taageerayaal u yihiin cadowga dalka iyo weliba boqortooyada sacuudiga dadka laga tirada badan yahay ee dalka bakistan ayaa ayaga oo jahwareersan sugila xukunka ugu dambeeya ay gaari doonto maxkamadda islamarkaasina ka dhanka ah sheeqa bishii hore lagu eedeeyey dembiye la xiriira khayaano qaran iyo argagixiso inuu markaasi sameeyey kadib markii dibadbaxyo dalkaasina ay ka horisay arrinkaasi maxkamadda qaado kiisaska ah la xiriira arrimaha argagixisada ee bakistan ee e t c loo soo gaabiyo gobolka bunjab ayaa waxay soo saartay in khadiim xuseen risqi oo isagu ah hogaamiyaha xisbiga tahreeg ee albarki ee bakistan oo ah xisbi siyaasadeed oo islaami ah islamarkaasina la qaadi doono maxkamadiisa iyo dembigiisa laakiinse ma jirto wakhti ay u muddeeyeen ilaa iyo xilliga ah ay dhacayso maxkamadda dadka ka faallooda arrimaha bakistan ayaa waxay sheegeen inay qaadan doonto wakhti la siiyo sharciyada la xiriira noocan ee argagixisada maxkamadda ninkan la saarayo ayaa ah midii la dhisay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii waa sagaashan iyo sideedii xilligaasi oo si gaara loogu talagalay in lagu qaado dembiyada xiriirka la leh arrimaha argagixisada kuwaasi oo marka loo baahdo si deg deg ah in loo mariyo la fuliyo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda jimca kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay buuq ayaa ka dhashay hadal uu dhowaantan jeediyey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasi oo uu ku jiray muuqaal uu bartiisa facebookga soo dhigay kowdii bishan disembar aynu ku guda jirno cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isagoo ka hadlayay xuquuqda haweenka waxa uu sheegay in sida hadalka uu u dhigay uu ahaa markaasi in dad badan oo culumada ka mid ah ee iyaga jeebka kala soo baxaan xadiisyo faalse ah amaba been abuura markii ay rabaan inay dumarka xaqiraan haddaba hadalkaasi ayaa culimmada qaarkood ay si weyn oo adag uga falceliyeen iyaga oo sheegay inuu gaf ku yahay xadiisyo saxiix ah oo ku soo aruuray sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa isugu kaasoo dubaridii soona jeedinaya nuur xasan nuur buqaari murankan dhanka diinta ah ayaa ka dhashay hadal ku jiray khudbad uu dhowaan dalka jarmalka ka jeediyey siyaasiga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qaar ka mid ah culimmada soomaalida ayaa arrintan ku tilmaamay gaf uu siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame u geystay xadiis saxiix ah oo ka sugnaaday nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqote culimo kale oo uu ku jiro xasan daahir awees oo hadda u xiran dowladda balse khadka facebook muuqaal uu soo duubay soo dhigay iyo qaar taageersan ururka al-shabaab ayaa hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ku tilmaamay mid uu diinta islaamka uga baxay haddii uusan ka laaban hase yeeshee siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo magaalada nairobi khamiistii shalay kula hadlay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed ayaa sheegay in uusan beeninin wax xadiis ah xadiisaad inkirto uu leeyahay xadiisna ma inkirin xadiiska fasirkiisana waa laisku qabsan karaa waxaan laisku haysana waa fasirkiisa oo laleeyahay haweenku diintooda iyo waxaa nuqsaana iyo caqligooda xadiiska ma aanan inkirin maanta shirkiga jareedan ku caddeeyey sunada nabiga saxiixa waan aaminsanahay masdarka labada shareecada inay taan aaminsanahay laakiin waxaa laysku haysta waa fasirka anugu waxaan diidanahay iyadoo xadiiskaas si qalada loo fasirayo haweenka in lagu afjigo xuquuqda siyaasiga ah loo diido kaalintooda ay kuleeyihin bulshada hoos loo dhigo oo laga dhiga dad liito ka hooseeya dadka kale fasiraadaasaan diidanahay nabigeena suubana ulama jeedin arrintaas khadiija la taliyiisa ahayd umu salama ahayd wixii badbaadiyey sulxu xudaybiya dhibaatadii ka timid marka haweenka soomaali taariikhay leeyihin magacay leeyihin isaga oo ka jawaabayay hadalkii sheekh xasan daahir aweys facebook u mariyey ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay iyada soo abaabushay oo ay soo adeegsatay xasan daahir aweys oo hadda ku xiran magaalada muqdisho ninka shalay fadwada bixiyey ee aniga dhiiggayga baneeyey ee salmaan rushdi ugu tilmaamay ee in lay dilo sheegay gacan dowladdu ku jira hay-adda nabadsuguda ilaalisa qalabka oo loo geynayay waxa gurigiis ka baxaya ayaa kontaroola marka taas waa midda guud ee caamka ah laakiin innaga xogta aan hayno oon ku helnay annaga dariiqadeenna waa in shalay meesha loo tegey ragaan aqaano oo ay ku ahaayeen kulug lahaayeen oo hay-adda nabadsugidda ay soo abaabushay intaas keliya maahane waad la socotaa qadar dowlad taageerayaasheeda waa la yaqaanaa inay baraha bulshada ee dowlad taageerayaasheeda ay leeyihiinna masajkaas ama fariintaas ilaa shalay la wareejinayay oo dowladda ay tahay wax sbonsor gareeyey arrintaas argixisada ah intaasi kadib ayaan la xiriirnay dowladda soomaaliya si ay uga jawaabto eedda siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ahna guddoomiyaha xisbiga wadajir hase yeeshee weli nooma suuro gelin inaan helno mas-uuliyiinta dowladda laakiin marka aan helno waan idiin soo gudbin doonaa falcelinta dowladda haddaba xadiidka ay culimmada sheegeen in uu ku xadgudbay cabdiraxmaan cabdishakuur go-aanada labada dhinac iyo mowqifka diinta islaamka ee ka qaybgalka siyaasadda dumarka ayaan weydiiyey dhaktar sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo shahaadada b h d ka haysta arrimaha diinta islaamka islamarkaana ah imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada siyaaral ee dalkan maraykanka wuxuu marka hore ku bilaabayaa sugnaanshaha xadiidka hadalhayntiisu ay hadda socoto nuurow xadiiska ama dee arrintan bulshada iyo miidiyaha maalmahan aadka loo hadalhayo runtii waan arkay aniguna dhinacayga waa arkay waxaa kaloon arkay qoraal uu walaal cabdiraxmaan cabdishakuur uu bartiisa facebooka soo dhigay waxaa kaloon arkay hadal aan malaynu maantii ama xalay ahaayo isna uu arrintii uga uga hadlayo mar labaad intaasoo dhan marka la isku daro xadiisku waa xadiis imaamu bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiiska hadda hadalhayntiisu ay jirto marka haddii la yidhahdo imaamu bukhaari iyo muslim baa wariyay dadka muslimiinta waxay ijmaac ku yihiin intaa wax ka dambeeya inaynan loo sii gelin oo sixadiisi iyo ma ansaxay iyo fulan aan waxba laga raadin bukhaari iyo muslim waa asaxu kitaabayni bacda kitaab illaahi wax wabaarana kuma jiro wax doodana kama taagna xadiiskuna wuxuu lahaa munaasabad uu rasuulku ku yidhi baa jirtay sala allahu aleyh waaalih wasalam maalin ciida bay ahayd dadkana waxaa u ahay rasuulka caado markuu khudbada jeediyo inuu ummadda wacdiyo dadkana mar walba wixii u haboon baa loogala hadli jiray wuxuuna ka hadlay rasuulku sadaqada sala allahu alayhi waaalih wasalam sadaqaduna waxaa la ogyahay inay damiso naaru jahanam waxyaabaha lagu damiyo iyo kuleylka naartu jahanama sadaqadaa kamid a siduu rasuulku sheegay sala allahu aleyh wasalam mawqifka isaga ah buu dadka ku wacdinaya una faa'iidaysanayay waxaan arkaya dad dhahaya oo falcelinta kamid ahaa ee maalin ciida suuragal maaha inuu dadku faraxsan yihiin inuu dadka naar kala hadlo suuragal ma ah waa faham aada iyo aada runtii uu la yaab la weyin sidaas oo kale dadka qaar yidhaahdaan rasuulku mawqifkuu ka faa'iidaysan jiray meesha markaa la taagan yahay wax munaasabka oo dadka u sheegi jiray waxaa jira maalin uu arkay rasuulku haweeney ilmaheedii ka dhumay markii dagaaladu ay socdeen iyadii ilmaheedii kala dhumeen kadibna uu yidhi arkay marka ilmo yar aragtaba beerka ku dhajinaysa kadibna wuxuu yidhi ma u malaynaysaan hadday arki lahayd haweeneydan ilmaheeda inay naar ku tuuri lahayd maya baa la yidhi kadibna wuxuu yihi ilaahay sidaas oo kale idinkana ma jeclo inaad naar gashaan marka mawqifku uga faa'iidaysanayay marka arrintaas walaalkay cabdiraxmaanna runtii waan dhegaystay kelibyadiisa oo dhan iyo arrintan wuxuu uga yidhi waxaa iisoo bixi lahayd inaan idhaahdo horta walaalkii aan salaan hawada u mariyo runtii salaamtu waxay furtaa qalbiga qofkana way furtaa waxaanan odhan lahaa alrujuucu ila alxaqi fadiila yani in xaqa loo laabto si degan waa fadli ee sharaf wey liidid ma ah doctor nacam doctor axmed nuur waa mahadsan tahay ee garaal ahow inaan kaa kala jiro Dhib ma- bal dhib ma- waa waa usoo laaban doonaa taas laakiin een, siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur een, hadal hadaladii uu ka yiri maaragta wax- een, xadiiska la isku qabqabsaday qoraal ahaan iyo muuqaal ahaan iyo cod ahaanba waxa uu leeyahay xadiis gaar ah ma soo qaadan een, culimadana waxa ay leeyihiin maya ee wuxuu soo qaatay xadiiskii marka bal adigu aragtidaada sidee kula tahay Eh, waxaan eh, u arkaa de cabdiraxmaan horta xadiis muusan akrinin oo intuu bilaabay ma dhammaynin laakiin siyaaq waxa la yidhaha siyaaq waxaa weeyaan goobta lagu yidhaahdo iyo qaabka hadalku isagu xidhan yahay ayaa arrinta keenaya qaabku isagu xidhayna markaad tidhaahdo eh, wadaadaha jeebka kala soo baxaya axaadiis faalisa ah oo dhahaya haweenku inay yihiin naaqisaatu caqlin wa diin xadiisna uu jiro dhahaya naaqisaatu caqlin wa diin oo naftiisa uu jiro xadiis saxiixa yahay ee jeebna aan lagala soo bixin dee xadiiska uu saxiix yahay hadalka aad ka hadlina uu sidaa yahay qaabka iyo siyaaqa iyo qaabka hawshu isugu xidhnayd baa keenay nuurow inay dadku dee sidaa u arkaan oo loo fahmo marka haddii loo fahmay maxaa habboon ama ee hadalkii uu qaabkaa noqday maxaa habboon in la yidhaahdo baa muhiima Eh, waxaa kaloo ku dooday in uusan ka soo horjeedin axaadiista nebiga sal alla alay wasalam iyo diinta en, axaadiistuna ay tahay masderka labaad ama isha labaad ee maaragtay shareecada Eh, laakiin wuxuu yidhi sida loo fasiray isxaarka marka bal ka waran en, xagga dumarka xuquuqda dumarka muslimka ah ee ay u leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda maxay diinta ka qabtaa xuquuqda dumarka ilaahay subxaana watacaala uu siiya xaqiiqatan marka la fiiriyo eh, laa yuujad fi hada alcown yacni lama helaayo ama ka hor ama haddaba eh, diin ama eh, nidaam haweenka u ixtiraamay sida diinta islaamka ay u ixtiraamtay makaanada iyo booska ay dejisay ee diin dejisayna runtii lama arki karo ee waxaana daliil kuugu ah wadamadan aan xitaa adduunka aan ku noolnahay dumarka iyo dhibaatada haysata iyo markii mas-uuliyadoodio dhan iyaga la saaro la yidhaahdo guri adaa mas-uulka baabuur adaa mas-uulka nolol adaa mas-uulka ee qofkii waxaad arkaysaa isaga oo xitaa rafaadsan oo xanuunsan buu shaqaynaya laakiin islaamku haweenka xitaa mas-uuliyadooda mar walba meel baaba xitaa loo saaray iyadoo shaqaysan karta iyadoo xoolo yeelan karta iyadoo wax qabsan kartaba haddana mas-uul loo sii saaray in eh, lagala xisaabtamo rag ama aabaheed baa lagala xisaabtamay ama ninkeeda markay nin ku wareegto marka eh, allah subxaana watacaala dumarka islaamka wuxuu ka dhigay masuunaad yacni dad la ilaaliyo oo la dhowro oo waxa ugu fiican iyo meesha u fiican la dejiyo weeyaan ama mas-uuliyaadka iyo siyaasad ahaan markii la yidhaahdo dumarku wax ay qaban karaan oo ay leeyihiin oo ay xaq u leeyihiinna waa la xusay ee meela raggu ay ku habboon yihiin oo marka la yidhaahdo yacni rujuuladooda iyo go-aan qaadashadooda ay iyagu leeyihiinna way jirtaa marka inaan laga buunbuuninin oon laga badinin ayaa habboon marka bal inkastoo aan la socono haddana aad ka hadashay in arrintani ay qabsatay baraha bulshada iyo maaragtay ra'yul caamka guud ee soomaalida Eh, maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahaa runtii eh, markii buuq hadduu dhaco waxaa habboon horta fitan iyo lama kiciyo Eh, rasuulkuna uu ka hadlay wuxuu uhi fitantu way hurudaayayaan la kicinin lacnad baana xitaa qofkii kiciya lagu sheegay marka anigu waxaan odhan lahaa oon runtii si aad iyo aad weliba u degan aan u dhihi lahaa walaalkii cabdiraxmaan cabdirashakuur markiiuu qofka caqligiisu saliimka yahay diinta wax ka yaqaanaya hadalladaada iyo qoraalkaagiiba arko ilaa hadda war muqnica oo ku filan ka heli maayo sidaas daraaddeed laakiin in la geliyana ma aha falsafad in la geliyana ma aha warwareeg in la geliyana ma aha walaalkay waxaa ku filan keliya inuu yidhaahdo sidaan u arko hadalkaygii wuxuu ahaa markuu isba arko inuusan hadal wanaagsan dee qaabkaa u ahayn hadalkaygii wuxuu ahaa hadal gef ah allana waxaan weydiisanayaa cafi una toobad keeno ummadda soomaaliyeed oo mashaacirtooda runtii iyo dareenkoodii jaraaxadu soo gaadhay iyo dhaawacu soo gaadhayna in iyadana raaligelin buuxa uu siiyo marka taas walaalkii waa usoo jeedin lahaa runtiina waa rujuuc ilalxaqina fadiila weliye nusqaan ma ah ummad unbu wanaagna waa ku helayaa ilaahay agtiisa iyo ummadiisa agteedaba marka intaasaan usoo jeedin lahaa insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa doctor sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo shahaadada b h d ga ka haysta arrimaha diinta islaamka islamarkaana ah imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada seattle ee dalkan maraykanka
nuur xasan nuur bukhaari aad ayuu mahadsan yahay halkaa dhegeystayaal aan kala socodsaana waa washington ku-xigeenka madaxa howlgalka militariga africa ee maraykanka ee marka lasoo qaabiyo loo yaqaano africom generaal miguel castellanos ayaa toddobaadkan waraysi uu siiyey carla bab oo ka tirsan idaacadda v o a da waxa uu kaga hadlay weerarkii al-shabaab bishii sebtembar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee balidoogle oo saldhig u ah ciidamada maraykanka ee tababara ku ciidamada danab waxaa kale oo uu kaga hadlay waxtarka tababarka maraykanka iyo xaaladda amniga ee gobolka waraysigaasi waxaa warbixintiisa inoo diyaarisay sahra cabdi axmed bishii sebteembar xilli aroora ayaa al-shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhigga militari ee africom ee ku yaala xeradii ciidamada cirka ee belidogle brigader generaal migael castianes oo ah taliya ku-xigeenka madaxa howlgallada africom ee maraykanka ayaa waxaa wax laga weydiiyey in uu sharaxo sida xilligaasi ay wax u dhaceen
uh, airfield where we have uh, many of our U.S. Americans. And uh, from what I understand, uh, the first uh, vehicle, um, I believe, uh, stalled.
waxaan fahamsanahay saddex baabuur ayaa waxa ay ku soo dhowaadeen mid ka mid a albaabada laga soo galay xeradeenna ee belidoogle halkaasi oo ay joogeen ciidamadeenna maraykanka waxaan filayaa in gaariga ugu horreeya uu damcay inuu isku qarxiyo goobta waxaa kaloo jirta in ciidamadeenna ay ka hortageen sidaan qiyaasayo markaa mana huba boqolkiiba boqol laakiinse labadii baabuur ee kaleeto ee al-shabaab ay la socdeen maleeshiyadooda waxaa ka hortegay ciidamadeenna labada baabuurna waxa ay ku qarxeen bannaanka laakiinse gaarigii saddexaad ee markii hore ku soo dhowaaday xerada waxaa lagu qarxiyey gantaal markaa shan iyo tobankii maleeshiya al-shabaab ee la socday baabuurtaasina waa la dilay waxaa annaga naga soo gaaray in mid ka mida ciidamadeenna uu miir doorsoomo saldhigga ciidamada maraykanka ee belidogle ayaa howlgalkiina muhiim u ah ka dhankaa al-shabaab ee ciidamada maraykanka soomaaliya ee ka wadaan iyo kuwa dowladda soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda halkaasi sarreeye guutay migael castianes ayaa mar kale su-aashaasi la weydiiyey saldhiggaasi waa muhiim xoogaa muddo ayaan jooga halkaasi laga soo bilaabo labadii kun iyo toddoba iyo tobankii wakhti toddoba iyo labaatan bilood ah waxaan u dhisnay saldhiggaasi ciidamada danab in lagu tababaro laguna qalabeeyo wuxuuna qaadaa ilaa iyo saddex boqoloo askari waana taa sababta saldhiggan muhiim uu u yahay waxaan kaloo ku samaynaa kaalmooyinka howlgallada caawinaadda howlgallada waana taa sababta ay u weerarayaan al-shabaab ayna rabeen inay ka sameeyaan wax aad iyo aad cajaa'ib u leh oo lagu dheegago
sahre cabdi axmed aad ayuu mahadsan tahay waraysigaasi oo dhammaystirana dhegeystayaal waxaad ka dhegeysan doontaan idaacadaheenna dambe
waa tahay markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka boqortooyada sacuudiga oo lagu tilmaamo dalalka ugu waaweyn ee dunida islaamka islamarkaana ay ku yaalaan dhulka barakaysan ee maka iyo madiina ayaa waxaa sanadihii u dambeeyey ka jiray isbedel ballaaran oo ku yimid dalkaasi kaasi uu horkacayo dhaxal sugaha dalkaasi maxamed ibn salmaan arrintan ayaa keentay in ay isku dhacaan boqortooyada sacuudiga iyo qaar ka mid a culimmada dalkaasi oo xabsiga la dhigay sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daawud oo ka fahlooda arrimaha siyaasadda waxaana ugu horeynu ka warramaya taariikhda boqortooyada sacuudiga horta dee isbedelku runtii u ballaaraya muddo dheerna waa soo taxnaa aragti maxaanku adaa caam ee dee laga haysaayo dadku badidiisa dee ka qabaana ba-an ka qabaana dee waxa weeye dee sacuudigu si xooga ayuu isku bedelo waxa oo dhan berigii hore wuxuu ahaa maxaanku rahdaay dee boqorka iyo qolooyinkan maxaanku raa culamada iyo intaasaa isku xidhnaa qolooyinkan maxaanku ahay liberalism siyaasadooda xorta dhaqaaqa ay leedahay kumay jirin oo saaxadda kumay jirin marka waxaa moodaa dee kuwaasaa soo galay qolooyinkii maxaanku ahay meesha haysan jiray oo iyaga laftooda dee markii hore ka tafiir qabay maxaanku ahday nasaaridii akwaan muslimiinka iyo waxaa iska dhalay manhajkii catiiqa ahaaye dee qadiimka ahaaye maxamed cabdiwahaab ka tegay culamadoodii sii joogtay dalka iyo waxaa isku darsamay maxaanku lahaa masaaridii xoor musliinka ahayd markii jamaal cabdinaasir lixdankii dhowr iyo lixdankii deenaayey maxaanku lahaa culimadii waaweynada islaamka maxaanku lahaa masaarida ahayd daba nimankaas markay yimaadeen waxay sameeyeen khaliid amba maxaanku lahaa wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaanku lahdaayey inay isku dareen labadii fikaadood ee markaa maxaanku lahdaayey ay sameeyeen kii hore u taallay iyo tan markaa qolada xoor musliinku maadaama hariiba ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaanku lahdaa askaartoodii meesha kamay wada hirgelin way istaag raaciyeen si maxaanku laha wadaadadii hore u jira dee sacuudiga ahaayee wahabeynta ahaayee rumaysnaan maxaanku lahdaa boqorka rumaysnaan maxaanku laha xataa fiqiga islaamiga meelo badan ee lagu kala duwanaa aaminsanaa jinku inuu dadka galo aaminsanaa in sixir ku jiro aaminsanaa in maxaanku lahdaayey qofka dumara cawradeeda wejiga oo la qareeyo oo dhan oo la qareeyo ay tahay darka oo la dheereeya ay diinta ku jirto waxaan kula toobkoo la gaabsado diinta waxyaalihii noocaa ahaaye dee aada iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaanku lahdaay aan iyaga manadkoodan ahay ay gaalo ku tilmaami jireen waxaanasoo dhan waa muslimiinku indhahay ka qarsadeen si ay dalka u joogaan ay markaa ugu noolaadaan waayo waxay ahayd niman dee dalkoodii lagu soo celiyay marka taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaanku rahdaay dee kaga soo qabanayso toddobaatankii ilaa iyo dagaaladii dhici doono marka dambe waxaa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona wuxuu akaa afghanistan iyo kan ka dhacay maxaanku rahdaay iran labadaa dagaal saameyn weyn ayay ku sameeyeen sacuudiga maxaanku rahdaa iyagaana dee waxaanoo dambe marka dambe runtii ka dhalan doonaa laakiin haddaad weydiisay tan maanta jirtaa waxa weeye dee asbaabna way leedahay waa intaa iyo in kaloo badan oo dee halka aan kasii wadno laakiin waxa weeye sacuudigii waxaa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog sidai berigii hore ahaan jiray nimanka liberaaliyiintii waxay sameeyeen dumarkii xireenadii faraha badneed ee ka qaaday oo boqorku uu ka qaaday maca weliyal cahdi boqorka ma ahe wuxuu bilaabay marka inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku dhahdaayay wadaadadii niman fara badan oo wadaada ahaa oo markaa sacuudiga dee taladiisa iyo arrinkiisa ka teli nimankaasi way fara badnaayeen waxaa kamid ahaa musafar alxayaani waxaa kamid ahaa salmaan waxaa kamid ahaa cawad alqarni waxaa kamid ahaa caaid alqarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman sacuudiyiina oo dee traditionally sidii sacuudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamicadaha sacuudiga galay macalimiintoodu kuwaa muslimiinka un ahaayeen iyo wixii ku jira marka deedna si dee maxaanku dhahay inharmonia lagu wada socday oo lagu wada socday markii dambe nimankan de waxay noqdeen niman iyaga laftooda jaamicadihii bedela waxaanay noqdeen in siyaas sacuudiga markaa ay ka taliyaan taasaa markaa keentay inuu wadaadkana markaa tayaro markaa yimid uu ku bedelo kii inuu sameeyo maxaanku dhahdaay isbedel ballaadan oo furfurnila isagoo u janjeersamay qolooyinkii liberalka ahaa in markaa doonaya in sacuudiga la furfuro markaa dee waxyaalahan dhacay oo dhani dhammaantood waxay kamid yihiin furfurkaa sacuudiga markaana maanta wada maxaanku dhaha dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbeddelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo samiir barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan hargeysa jirtaa aragti cusub oo siaad ka war haysaan sacuudigu qaatay gaar ahaan uu hogaamiye ka yahay xajiyaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan aragtidaas oo magaceedu yahay aragtida labaatanka soddonka twenty thirty aragtida qodobada kamid a waxa weeyaan in nidaamka immigrationka ee ku salaysnaa sacuudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in waxbedel mugdhow laga sameeyo taas ay qeyb kamida ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shantii sanadood ugu soo ugu dambeysay ay kasoo noqdeen diyadaha laafiyama maraykanka iyo yurub ay aad ugu soo bateen aragtiyo ay lasoo noqdeen baa kamid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka sacuudi arabiya ku dhaqmo kaasoo had markii hore ahaa mid adag oo si nidaam systemada ku dhisnaa taa waa qodob kamid a qodobka aragtida cusub ee labaatanka soddonka ee sacuudi arabiya qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee sacuudiga higsanayo isagoo markii hore ansiinayda ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida lawada ogsoonahay markii hore dowladda sacuudi arabiya lama ogolayn haweenku in ay ay shaqooyin gaara ah mooyaane inan dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda wadan karaan magaalada dhexdeeda baabuur ku wadan karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii sacuudiyiinta ahaa inay baabuurta wataan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan inay banking system kaga shaqayn karaan inay shaqaale dowladeed noqon karaan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan taliyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgeliya
waa hagaag dhegaystayaal xuseen aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay haddii aan jallaaca dhinacii heesahana waa xasan aadan samatriyo heestii heeh caasha suuban
wiilkan xeelaad ku soore caasha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay wiilkan caalaaf ku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay sama u dhalato jijigeedu wacayo hallaasama u dhalato jijigeedu wacayo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada sida weli karaabe sida shebi shabaale sidaa hooyo waxusi sidaa hooba lugu hees saaciidadeedaad ragba ragba ragba kaga sarrayniye sida boqorad maamuus
caasha suubanna heeskaasi iyo xasan aali samatar ayaan idaacaddani subaxnimo kusoo gebagabeynaynaa waa anigoo saare cabdi axmed cabdixaafid cawul ismaaciil iyo sidoo kaleeto bashiir abikar cabdulaahi oo barnaamij soo saarista lahaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
wiilkan caawil ku saante casha saafi helaye ayaankiisu siiyow wuxuu saatir kugu siday wuxuu saatir kugu siday wiilkan caawil ku saante casha saafi helaye ayaankiisu siiyow wuxuu saatir kugu siday wuxuu saatir kugu siday saamir u dhalato sawraceedu dhilayo aada saamiru dhalato sawraceedu bilayo sodonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo